إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu jimca mubaarak ku soo dhowaada qodobada wararka faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar kamiin ah oo ka dhacay diigaan hoostaga degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose maleeshiyaadka macawiisileyda ayaa weerar ku qaaday kolanyo uu la socday taliyaha sirdoonka dowladda federaalka dowladda burundi ayaa sheegtay inaanay kasii mid ahaan doonin duulaanka shisheeye ee soomaaliya ee au sam wasiirka gaashaandhigga etoobiya iyo mas-uuliyiin kale oo ka socda xukuumadda adis ababa ayaa soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa guul ku tilmaamay tallaabadii ay etoobiya ugu oggolaadeen inay qaadato qayb ka mid ah badda soomaaliya آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur jimco ah taariikhdan ay ku beegan tahay saddexda bisha toddobaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsanna saddexda bisha koowaad labada kun shan iyo labaatan warkaas oo dhan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar kamiin ah oo ka dhacay diigaan hoostaga degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa shalay kamiin u dhigay ciidamada dowladda federaalk oo ku socdaalayay agagaarka tuulada kaytoy oo hoostagta degmada janaale inta la xaqiijiyey kamiinkaasi waxaa ku dhintay hal askari oo ahaa sarkaal taliye horin ah oo lagu magacaabi jiray xuuriya halka weerarkaasi ay ku dhaawacmeen saddex askari oo kale dhanka shabeellaha hoose guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay laba qarax la beegsaday ciidamo burundeys ah oo ku lugeynayay deegaanka buurine ee shabeellaha dhexe waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari oo burundeys ah maleeshiyaadka macawiisileyda ayaa weerar ku qaaday kolonyo uu la socday taliyaha sirdoonka ee dowladda federaalka warkani farxan cali cabdulaahi ayaa inoo haya xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar ay maleeshiyaadka macawiisleyda ku qaadeen kolonyo uu la socday cabdulaahi maxamed cali oo loo yaqaano sambaloolshe kaas oo ah taliyaha sirdoonka dowladda federaalka weerarka ayaa waxa uu ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana dagaal muddo qaatay ku dhex maray maleeshiyaadka macawiisleyda iyo ciidamo ilaala u ah sambaloolshe iska horimaadkan ayaa yimid kadib markii maleeshiyaad isbaaro u tiilay halkaasi ay rasaas ku fureen kolonyo gaadiid ah oo galbinaysay sambaloolshe ilaa haddana lama oga khasaaraha soo gaaray labada dhinac ugu dambayn maleeshiyaadka weerarka geystay ayaa lagala wareegay gacan ku-haynta deegaanka ay ku sugnaayeen walow goor dambe ay dib ugu soo laabteen fariisinkooda ma ahan markii ugu horraysay oo uu iska horimaad dhex maro ciidamo ka tirsan dowladda federaalk iyo maleeshiyaad macwiisley ah haddaba goobaha ay ka arrimiyaan dowladda islamarkaana ay ku sugan yihiin shisheeyaha ku soo duulay dalka ayaa waxaa ka jira isbaarooyin lagu dhibaateeyo ummadda muslimka ah taa beddelkeeda mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa marar badan ay weeraro lama filaan ah ku qaadeen maleeshiyaad iyo askar ka tirsan dowladda federaalka kuwa oo isbaarooyin u yaalay meelo badan oo ka mid a gobollada dalka halkaasoo ay ku dileen islamarkaana ka qaateen qoryo iyo agab kale oo ciidan dowladda burundi ayaa sheegtay inay kasii mid ahaan doonin duulaanka shisheeyaha soomaaliya ee au sam sida warkaani uu ku faahfaahinayo mubaarag cumar iyadoo duulaanka ciidamada shisheeye ee soomaaliya loo bedelay magaciyo shaarka ayaa ilaa iyo hadda waxaa taagan khilaaf adag oo u dhexeeya dhinacyada qaybta kaha duulaanka iyo dowladaha reer galbeedka ee maalgeliya dowladda burundi oo sanadihii lasoo dhaafay qayb ka ahayd ciidamada shisheeyaha ee dhibaatada ka wadii soomaaliya ayaa sheegtay inay go'aansatay inay isaga harto duulaanka magac loo bedelay ee uusam sababo ay ku sheegtay inaysan ku qanacsanayn tirada ciidamada ee loo qoondeeyey inay burundi ku yeelato duulaankan sida lagu sheegay war ka soo baxay safaaradda burundi ee dalka etoobiya xukuumadda bujumbur ayaa ku qanacsanayn ciidanka loogu oggolaad inay qayb kaga ahaato duulaanka soomaaliya oo dhan kun askari halka iyadoo doonaysay inay ciidamadeeda jooga soomaaliya ay tir ahaan noqdaan ugu yaraan laba kun oo askari maadaama ilaa iyo hadda aanay isku afgaran burundi iyo dowladda federaalka tirada ciidamada waxay xukuumadda bujumbura madaxda ugu sarraysay ee qaramada midoobay ku wargelisay in ciidankeeda aanay ka sii ahan doonin duulaanka soomaaliya soomaaliyana ay kala bixi doonto ciidankeeda sidaa muuqata waxay dowladda federaalka doonaysaa in etoobiya oo horey loo sheegay inaanay sii joogi doonin ciidankeeda dalka soomaaliya ay qayb ka ahaato duulaanka shisheeyaha uu ka wada soomaaliya tirada askarta la ogolyahay ay tahay mid aad u kooban maadaama aan loo helin taageero maaliyadeed iyo mushaar joogto ah wasiirka gaashaandhigga etoobiya iyo mas-uuliyiin kale oo ka socda xukuumadda adis ababa ayaa soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya tafaasiil ku aadan warkaasi cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa ka waramaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa soo gaaray wafdi ka socda dowladda xabshida etoobiya kaas oo kulamo la yeelanaya mas-uuliyiinta dowladda federaalka kana wada hadlaya sidii ciidamada itoobiya qayb uga sii noqon lahaayeen duulaanka shisheeyaha ee dalka soomaaliya wafdiga ka socda dowladda itoobiya ee soo gaaray magaalada muqdisho waxaa ku jira wasiiro iyo taliyaal ciidan xubnaha qaybta ka ahna waxaa ka mid ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee itoobiya wasiiradda gaashaandhigga aaisha maxamed saraakiil ka tirsan sirdoonka itoobiya iyo taliyaha ciidanka birhaanu julla mas-uuliyiinta itoobiyaanka ah ayaa kulamo la yeelanaya madaxda dowladda federaalka iyagoo ka dhaadhicinaya in ciidankooda ay kasii mid ahaadaan duulaanka loogu magacdaray ee yusom war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee itoobiya ayaa lagu sheegay in ay iyaga iyo dowladda federaalka ay isku raaceen inay iska kaashadaan duulaanka ayusom oo ah shaarbedel lagu sameeyey ciidamadii shisheeye ee atmis cali balcad oo ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka go-aankii ay horay ugu diideen in ciidamada itoobiya ay kasii mid ahaadaan duulaanka soomaaliya ciidamada itoobiya ayaa la sheegay in laba kun ilaa saddex kun oo askari ay ugu sii mid ahaan doonaan duulaanka soomaaliya iyadoo ay dabcan u dheer tahay ciidanka kumanaanka ah ee xilligay doonaan soo gala wakhtigay doonaanna ka baxa warkan waxaad kala socotaan idaacadda tanaal furqaan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa guul ku tilmaamay tallaabadii ay itoobiya ugu ogolaadeen inay qaadato qayb ka mid ah badda soomaaliya cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya isagoo u waramayay warbaahinta wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ninka lagu magacaabo axmed macalin fiqi ayaa shaaca ka qaaday oo guul ku tilmaamay heshiiskii xaaraanta ahaa ee dowladda xabashida itoobiya u ogolaadeen qaybo badan oo ka mid ah badda soomaaliya wuxuu sheegay in soomaalidu ahaayeen dadka kulleetiga lagu dhegay shaatigana lala qabsaday sidaasoo ay tahayna dulqaad muujiyeen sidaasina lagu xalliyey khilaafka kala dhexeeyey itoobiya wuxuu liiday dadka ku doodayey inay marnaba habbooneen in itoobiya lala fadhiisto inta ay ka noqonayso heshiiskii xaaraanta ah ay la gashay maamulka la baxay somalilan runtii waxay ku soo aaday iyadoo aan xallinnay oo dulqaadka soomaaliya lagu xalliyay aan dhihi karnaa arrintii nagala dhexaysa itoobiya dulqaadka soomaaliya lagu xalliyey waxaa lagu xalliyey maaragtay xigmadda soomaalida waayo dadka shaatigooda lagu qabsaday oo halkaa kalarkaa lagu dhegay cunaha la qabtay annaga ahayn soomaali ba ahayd dadka dhulkoodii lagu qabsada baddoodii lagu qabsaday annaga ahayn xikmad baa looga gudbay taasi waxay ka markhaati kacaysaa majuratiga nin baa wuxuu yidhi ama dad badan baa waxay nagu eedeeyaan soomaaliya go'aan waxay gaartay inaan lala fadhiisan etoobiya maxaa loola fadhiistay waa caqligii soomaalidu budka iska wadan jiray waay war haddaan lala fadhiisan miyaa hadda guusha la keena la keeni lahaa hadalkan ka soo baxay fiqi ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan shir saddex geesood ah oo ka dhacay magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga kaasoo ay ku kulmeen dowladda federaalka iyo xabashida ayna garwadeen ka ahayd dowladda turkiga warkii aad kala socoteen alfurqaanna waa naga intaa